Maxamed Axmed Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa abuurtay fursado shaqo taasi oo ah wadista nooc ka mid ah gawaarida raaxada ah kuwaas oo ay bilaabeen in bulshada u isticmaalaan sida gaadiidka yaryar ee loo yaqaan mooto bajaajta. Gawaarida Suzuki iyo Hercules ayaa ka mid ah gawaarida raaxada ee kusoo badanaya magaalada Beledweyne kuwaasi oo lagu raaco qiimo la mid ah midda mooto bajaajta. Maxamed Axmed Xuseen ayaa raadiyo Beerula uga waramay habka uu u shaqaysto.
bismillahi raxmaan raxiim walaal waan dhowahay radio beerula aad baan soo dhaweynayaa gaarigan magaalada beledweyne uu ku cusub yahay waa gaari nooca maaragtay sugsuukaha marka gaarigan wuxuu u shaqeeyaa sida bajaajka hal dooraa lagu raacaa qofka meeshii uu rabana waa lagu geynayaa waxaan leeyahay dhalinyarada magaalada ku noolne inay raja- waxaan rajaynaya inay magaalada dhalinyarada ku nool ay iibsan doonaan insha allah Waayahay maxaa idinkugu dhaliyay ama maxaa kugu dhaliyay in fursadan shaqo oo ka banaaneyd magaalada Beledweyne inaad ku dhiirato in magaaladii aad ka hirgeliso arrinkaani?
Eh, waxaan ugu dhaliyey eh, shaqo la-aan iyo xaalado ka jira magaalada oad og tahay Eh, marka in dhalinyarada ay shaqo abuur helaan waa hal abuur fiican oo aan isleeyahay magaalada waa looga baahnaa ama booskii loo baahnaa ayaa soo gashay
Waayahay faa'iidooyinka oo u leeyahay bulshada Beledweyne maxay tahay?
faa'iidooyin badan ayuu u leeyahay oo sidaa og tahay bajaajka qofka markuu raacay waa jug dhow badanaya waa boodboodaysa maanta dhan gaarigan gaari moolaati waaye qofka si raaxa ayuu meesha rab ku tagayaa mukayfkiisana maaragtay aa uu soo qabooban mukayf helay annaga sida bajaajtaan u shaqaynaa goob gaar ah oo aan ka shaqayno ma jirto goob walba oo loo baahdo oo aan amni ku dareemayn waan tegaynaa Eh, maaragtay waqtiyada aan shaqaynana subaxdii waaga markii uu beriyay laba iyo tobanka waan soo baxnaa ilaa iyo habeenkii afar saac shan saac waa gaarnaa intaas waan shaqaynaa Fursadan shaqo cusub oo wiilkan la yimid ayaa waxa ugu maarmay inuu ka tahriibo dalka.